waxaa dambeydha waan ku dhowahay haddaan hore usii galo annaga berito haddii ilaah yidhaahdo caawa lix saac wixii ka dambeeya waa sideedii maarso waxaana rajaynayaa sideeda maarso gabdhaha soomaaliyeed oo soomaaliya keliya maaha waa maalinta adduunka ay haweenka ka leeyihiin waa maalinta keliya oo laga xuso gabdhaha adduunka ku nool waa soomaali ha noqdeen amba qabiilada kale ha noqdeen waa maalinta adduunka ee haweenka adduunka haweenka waaya marka annaga gobol ahaan state ahaan dowlad ahaan aada ayaan ugu ugu diyaar garownay maadaama ay adduunka ay tahay halkii maalin ay haweenka ku lahaayeen waxyaabo badan waa ku talagalnay hadday noqon lahayd dalkii hadday noqon noqon lahayd micnaha cayaarihii danka dhaqanka dad badanna waa ka invitaareynay aadna waa usoo dhaweyneynaa waana u hambalyeyneynaa maalintaas sideeda maarso gabdhaha soomaaliyeed meel walbo ay joogaan dalka iyo dibadda waana soo dhaweyneynaa waa maalin qaali nagu ah waa maalinta keliya looga asteeya haweenka adduunka laba iyo tobanka bilood ee sanadka oo ah saddex boqol iyo lixdan waxaan ka leenahay annaga one day maalintaasaanan kasoo qaadanaynaa insha allah berito haddii ilaahay yidhaahdo kollay magaalada baydhabo waxaa laga dareemi doonaa farxad badan damaashaad iyo xiiso badan ayaa laga dareemi doonaa dhammaan gobolada soomaaliyana waa isku xiran yihiin waana iska warqabnaa gaar ahaan isteedyada caasimada iska daawaabo xuduuntii meeshii sabalaayrkeeda oo qaybinaysay marka annaga aada ayaan usoo dhaweyneynaa dad badanna waan ku casuulnay hadday noqon lahaayeen madaxdii wadanka musigwalihii wasiirada xildhibaanadii gabdhihii dumarkii soomaaliyeed ee beegto ku noolaa w e d b adii inta nala joogto oo ana ka geysatay oo nala way kasoo qaybgalayaan waana maalin aada u qiimo badan waa maalin qadirin mudan waa maalinta haweenka xuquuqdooda ay si cadda uga hadli karaan waxaana rajeynayaa berito khudbadaha haweenka in aada loo tahgeliyo oo aada loo dhageysto waxa ay tabanayaan iyo dhibaatooyinkooda iyo waxa ay u baayihiin in loo qabto iyo waxa ay rabaan in laga taageero tankale waxaan berri kusoo bandhigi doonaa xitaa gabdhaha koonfur galbeed ee soomaaliya kaalinta ay kaga jiraan lix iyo tobanka siyaasadda doorashada imaan doonta xubnaha ay ku leeyihiin iyagoo xaq u leh in la siiyo aysan noqon wixina siiyo adigoo mahadsan wasiir adigoo mahadsan waxaad inoo sheegtaa berita waxaad sheegtay inaad qaban doontaan xaflad islamarkaan loogu dhigi doono magaalada baydhabo xafladaasi yaa soo qaban qaabiyey xaggeese lagu dhigi doonaa yaase ku balansan oo ama mas-uuliyiin ah xafladaasi kasoo qaybgeli doono aad noo carbaabi kartaa
xafladaas waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka ee koonfur galbeed iyo gabdhaha gobolka iyo degmada looma kala harin waxaana lagu dhigaa meeshlaha aan anaga xafladda ku dhigan jirnay waxaa kasoo qeybgelaysa madax sare ha u weynaado ilaa haween madaxweynaha golihiisa xukuumadda baarlamaanka uniso unisom muxuu ahaa u n d b everything waxyaa iyo intii lamid ah oo ku nool gobolka gabdhaha soomaaliyeed oo ku nool gobolka wax laga kala ciyaalka wax loo kala reebayo ma lahan waayo waa maalin farxadeed waa maalinta hooyooyinka adduunka waa gartay marka waxaad tihiin mas-uuliyiintii wasaaradda haweenka iyo xuquuqinitaanka ee maamulka koonfur galbeed munaasabadaasi keliya magaalada baydhabo miyay ku eg tahay mise goobo kale oo gobolada maamulkan oo aad ku sameyn doontaan ayaa jira
ma jirto gobolka baydhabo keliya kuma eka koonfur galbeed saddex gobol waaye saddexda gobolba waa laga qabanayaa een hadda afgooda ila hadlaysay een bakool way qabanaysaa een jaweello hoos wuu qabanayaa mindegmo ilaa gobolaa loo qabanayaa ma garatay waa gartay ee, marka ee, maalinta berita sidaan filaya waxaad qaban doontaan xafladaasi Ee, maxaad dhihi lahayd gabdhaha ee, soomaaliyeed iyo gabdhaha koonfur galbeed ee, caawa maxaad dhihi lahayd
wallaahi waxaan dhihi lahaa horta marka ugu horeysa hambalyo een, waa jaaniskii aada lahaydeen sanadka halka maalin aad ku lahaydeen een, in ay muujiyaan een, dhibaatadooda waxqabadkooda kartidooda iyo dadnimadooda inay soo bandhigaan gabdhaha soomaaliyeed wixii lagu yaqiinay ee hidaha iyo dhaqanka aan u lahayn inay soo bandhigaan gabdhaha soomaaliyeed inay soo bandhigaan soomaaliya dhaqankeedii iyo geed fariisigii waxaan kaloo ugu sii baaqayaa gabdhaha soomaaliyeed mar walba dhibaatada iyaga ku dhacdo een, boobka iyaga ku dhaco een, jafka loo geysto in ilaahay berito ay meesha ka hadlaan ilaahayna meesha ku ekeeyo in gogol nabadeed ay ka shaqeeyaan soomaaliya meel kastoo ay joogto golo- gobol gobol ayaa loo qeybiyey in ay isu timaado inay walaalowdo inay heshiiso in colaadana ragaadisan Waa gartay.
gabdhaha gogol ay ka dhigtaan ay joojiyaan colaadaas waa waa waayo waxa ku dhimanaya colaadaas waa walaalkood waa aabahood waa ninkii ay u dhaxday ilmaha u dhashay iyo wiilkeedii dhinac walba way ka dilan tahay waxaa la yidhi saac iyo laba midig la raacay Eh.
tanna uma fiyooba Waa ma- marka waa ugu baaqayaa inay nabadda ku baaqaan Waa- inay dawladda gacan siiyaan inay waddanka cadaalad ka doortaan Eh, eh.
oo ilaahay cadaalad Waa- uu siiyo marka gabdhaha soomaaliyeed qiimo badan ayay leeyihiin lamana soo koobi karo aad ayaan u soo dhaweynaa Wa- waanan ku faraxsanahay waxaanan leeyahay guulaysta gabdhaha soomaaliyeed tii dibadda jirta iyo tii gudaha joogta gacmaha isqabsada nabadda ku midooba Eh.
een, daaca cadaalada ku midooba midnimo iyo soomaalinimo ku midooba aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay